bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhugunshudyala ha ka dhowaada warka haminimo ee raadiyaha warsan qodobadaysan ka dhegaysan ownimaadun walibaa ku mid ahaa guddoomiyaha degmada xudur iyo ku warbiyey xaaladda ammaan ee degmadaas nankii dili madaxii d b wold oo boosaaso ka dhimaday dhacdo argagax leh waliba ayaana ka dhiiday degmada daynile soomaali waliba ku qayb qaadaase shirkii shanaad ee heer wasiir ee e u-da iyo jaamacadda carabta howlgal ku dareera boosaaso kenya ila sheegay inuu hiraas xiriyo dhadhaaba qodobada bannaanka ee warkaha milmaysan ka dhegaysan waliba ku mid ah dad waliba iyo ka dhimadeena dabka kahi baariis iyo wasiiradda jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyo hela doonaan mushaarkii nololyo
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhugunsadayaal shanta bilood lamaad ee february sanada labada kun tomiyo sagaal kow dhugunsadayaal hamiinimo iyo hagalaas warba talaadan iyo baasa ha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan ah gudoomiyaha degmada xudur iyo ku warbiye xaaladda ammaan ee degmadaas cabdikariin ibraahim jakarta ayaa warkun ini faahfaahiye howlgallada lakahojo ammaanka degmada xudur ayaa maybaa ku qayb qaaday ciidamadii ururada bulshada rayidka ee degmada xudur guddoomiyaha degmada xudur oo ku hadalay howlgalka iyo mayba uuse sheegay intii ku guulaysan tan iyo markii howlgalladan iyo ku bilaabeen degmada xudur hanti ee ankudhiina magaalada qaraxye iyo weliba falal kale oo amni dara la hariirana hawlda amniga magaalada xudur iyo amtayliy alxamdulilah arrintaas waa daasilaayad kule waxyaalaha oo reerdur iska baxaysideen uma sugnayn isku dhaadhiciyeen uma sugnayn walbadan shirar badan iyo dhukusugubigay waa in dilida ee deegaankaasi galantilakahay la sugo arrintaas marka guulaysadii run ahaantii magaalada ma ku jirta dhibaato kale ma ku jirta hamin waktigii fado dareerasigeey waktiga fado shaqaysadaas xaalada nabadgeeda boqolkiiba inkastoo geeka soomaali dhibaatay isku badanta boqolkiiba boqolo dhimaa kor laakiin boqolkiiba sideetan shan sagaadhon magaalada iyada nabadgeedii anfaylate armoyo runtii nabadaas oo isu qaadadeen maamulada iyo ururada bulshada iyo dhammaantood ciidamada roogan oo macnaha langunub usa iska talagalay inuusa gurugusa qaawo nambarkow nabadgeeda ku bilaawo gurugusa degenyi dadka koyda dadka martida usoo markas macnaha lanka kutaa jirow baaha badan dadka nimanka nabadgeedka maadaama yoonsin dadkanayooladhaden guddoomiyaha ayaa sheegay intii xaaladda amni ee degmada xudur ee tato eid anfayla oo xilligaada fadaasa magaalada dhati ee ka socda korsa waldhiblen aan ku jarna maruse ku hadalaya xaaladda caafimaadda degmada xudur iyo maybos sheegay intii afaylata cisbitaalka degmada xudurna iyo ku bilowdeen howle indhafiiqisilan ka sameeya oo dadka da-da oo arajo indho liidada
alxamdulilah iyada maanaa dhinka diisi iyo armooyo isbitaalka dibla dhinaca haweenka haata iyaan hog badan barnaamijyadaas barnaamijyada waa dhinqubadi mcjidi furun oo goor habeeya hadii xtiwaba ku socday hindasiga ku socday oo maanaa safuran tiriyeela maanaa dadkin loo linka fiirow ilaa lambooli wala jaran hata lamamin hata ku horeyayala indasigilinka suubi oo ka jaran caafimaadka inkastoo dhin hagabtirnayn hagabtirnayn laakiin wala ku bilaawi warbana laku bilaawi leergor may
eedadan mahadsan cabdikariin ninkii dili madagii d b wold ee boosaaso oo usiina dhimaday maxamuud cali cabdulaahi iyo warkuun nin faahfaahiye magaalada boosaaso ee haroonta gobolka bari yaa weliba halay ka amuudaya qofkii ku dambeeyey dilikii shalay magaalada boosaaso langajeysidi madaxii shirkadda d b wolda ee boosaaso kaasaytii oosu gacanto ka haye degada magaalada boosaaso qofkan halay amuudayala ka magacaawo jiray cabdulaahi maxamed ibraahim weliba nuusoo ka amudaya isbitaalka magaalada boosaaso maadaama shalay usadeeri dhaawa qofkun yaa kumuuguday baraha bulshada heliyo su-aalo weydiiyayan ciidamada ammaanka ee maamulka puntland madawiinaga puntland iyo amarakabi sidanka dhagsiha badan inti baaritaan laga soo bi dilkiimadaha shirkada d b wolda fermosa uusa kujeedii dalka talyaaniga iyo weliba usuhaayay madaxa d b wolda ee degada boosaaso tan iyo bili oktobara sanadka lamada kun iyo toban todobadii dhacdo xanuun badan weliba ayaana ka dhiiday degmada daynile ee gobolka banaadir kureeda markii gawara lama bilood iyo jartii lakagoori xaafada gubto maalintii shalay haytay sidiiyo xaqiijiyaan ehlada gabartaas ee la gooriyey falkuun waliba uu sukooyay kureedda markii qof usuwadadii tooray usagali gurigaasay kureedna usa goorayay idmana cabdulaahi oo iyo dhalanayti lama bilooda hooyo asmaa maxamed cabdi oo dhali gabartaaseeye waliba ayay sheegtay in muddo iyo la dagaalamaasay qofkaha weeraray waanan ka dambayntii uusan awood sheegaday saasna uusan ka guulaysidii falkaasaya may oga qofkaasay inuusa madalan ku jari iyo in kaleba ciidamada ammaanka ee dowladda iyo seedeen guriga ee dhacdon ka dhidi mana ka guulaysan iniyo gacantayo ka dhikaan qofkii jeysidii falkaasay maadaama uusoo goobtasay usu kubasadi wasiiru dowlaha arrimo dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiqaadir axmed khayre cabdi waliba uusoo qayb galay shirki shanaad ee heer wasiir ee midooda yurub iyo jaamacadda carabta lakaqabadi magaalada brussels ee dalka belgium afartii february wasiiru dowlaha arrimo dibadda iyo iskaashiga caalamiga waliba uusaaika uuska adkaysaday muhiimadda iyo in layiin in la xoojiyo iskaashiga iyo walwadaaga dhini kasta ee dhexeeya wadamada iyo ka midaysanin ururada jaamacadda carabta iyo midooda yurub isawaana ka dhawaaqay in soomaaliya iyo samayti horumar weyn balse iyo anbaahanta taageero ka filan deeqabixiyaalka caalamiga saylanku taqluusa caqabado shalduwan ee wajahaasa shirka heer wasiir waliba diradda laka saaray dhowr arrimood oo iyo ka jaraan arrinta falastiin dhibaatada suuriya xaaladda yemen iyo libiya arrimo la xiriira socdaalka iyo muhiimadda iyo in layin in la horumariyo iskaashiga lamada dhina si nabadgeliye iyo xasilooni lanka hela xalna lankudeera khilaafka caalamiga kulankuun waliba usaha ka beegamay xillo shir madaxeedkii inka horeeyey iyo ka kulamo doonaan madaxda wadamada midooda yurub iyo jaamacadda carabta ee la qabado doona labaatiyo afarta ilaa labaatiyo shanta biluun hadduuna guda jarna ee febraayo dalka jamhuuriyadda carabeed ee masarna uusa ka dhihi doonaa wararkan oo diraahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari weliba iyo sheegahayanaa in meelise iyo kudareeran howlgallo amniga laka xaqiijiyahayo howlgalladun weliba iyo kooyana kureedda markii amniga magaalada boosaaso iyo faro uusukubay islamarkaasna sacdagan ka dambeeyey iyo ka dhiyaayeen dil linjeysidow shacab iyo madaxii shirkadii d b world ee boosaaso howlgalladun waliba iyo sameeyahayana ciidamada ammaanka ee maamulka puntland waliban iyo kadareerana xaafado iyo ka kooban yiin degmada boosaaso ciidanka waliba iyo iyin ahaano iyo baarahayaan xaafado kayaala magaaladaasi walibana shacabka iyo weydiyaayana aqoonsi ama qof kasow sida iyo hakawaramahayaan wariyaalka suga magaalada boosaaso weli howlgalladun ma sheegno qof lahaanqabadi habahato waliba ciidamada iyo iyin ahaano wiliyo galaw inta badan guryo ka yaala magaalada boosaaso dowladda kenya weliba ayaana markaliya ka dhawaaqday iniyo hiraasa xiriyo qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya kureeda marka iyo ziyaadeena falalka amni darada ah ee ka dhiyo gudo dalka kenya halnasawan iyo jeysida ayaan xarakada al-shabaaba hay-adda ammaanka ee dalka kenya ayaa sheegtay in tallaabadan iyo koyta kureeda markii dhowaan la weeraray hotel dusitu ee magaalada nairobi iyo ha ku galeen dalka kenya dhiniga xiriyo qaxootiga ee dhadhaaba lamadii kun tomiyo todobadii maxkamadda sare ee dalka kenya waliba ayaa ka dhawaaqday iniyo roojiyaas go-aankii horey ee dowladda dalkaasay iyo kiirtii xiriyo qaxootiga ee dhadhaaba qaadila kamaga dhawaaw john matibo ayaa sheegay inay diideen go-aankii hore ee aan ka dhawaaqay wasiirkii arrimo gudo dalka kenya joseph nakasiri kaasoo waana ku saabsanay in la hirow xiriyo dhadhaaba xiriyo dhadhaaba weliba ka sugana qaxooti badan oo soomaaliyada haana sawaan iyo haana ku mid ee dhowaan dalasho horeed iyo hankulaawadeen kureed markii la sheegay in la hirow xiriyo qaxootiga ee dhadhaaba idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo ayaa warkii hamiilma ku dhuunsaytan ka dambayntii todoba qof waliba ayuu ka dhimadeena dabka ka hiidhisma kiyaala waqooyiga koonfureed ee magaalada baariis sidiyoo sheegahayaana waaxda dabdamiska ee dalkaasa walibaana sidoo kale la sheegay ini soddon qof iyo ka dhaawacmeen dabkaasa afhayeen aan hadali laanta adeega ee dabdamiska baris ayaa sheegay in wakaalada wararka ee a f b da iyo sheegeen in laku ofsuqobo in tirada dhimashada iyo koryeankata maadaama dabka us ay ku kafaafi ilaa dabaqa sideedaada meesheega koro walaa dhili dabkun balse weliba xalay ushaay koo ka bilaawaday qaybo hoose ee dhismo dad badan waliba iyo hayna haano meelisay lukudaad gureeyahaya indhawaada lama boqol dabdamiyaal ee waliba yooyina haana ku qayb qaadahaya damiyowka dabkaas sida ku mid ee waliba iyo hayana haano iyo ka dhaawacmeen dabkaas warkayaaminma idaacadda raadiyaha warsan kula dareertan dhugunsadayaal haminimaadun intaninkayge warka waliba saare cabdikariin jakarta walibana intaasin kujeediya jay ano ee bilaal hilaal sheekh shucayba dhiniga farsamadani maxamuud gaabshaa intii warkunkolamadewnreedan kulmaana dhugunsadayaal walibaasin ugu tabanaysa soo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu